Ururka dhalinyarada is xilqaan oo gacan ka helaya waaxda fayadhowrka dowladda hoose ee degmada Beledweyne ayaa olole nadaafadeed ka sameeyay qabuuraha weyn ee xaafadda Buudaweyn ku yaalla. Ololahan nadaafadeed ayaa waxaa ka qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan ururka is xilqaan haween iyo dhalinyaro. Guddoomiyaha ururka dhalinyarada is xilqaan Daadir Cali Yare ayaa raadiyo Beerlulo ugu warbixiyey ololaha ay sameeyeen.
waxaa aad iyo aad u mahad celinaya idaacadda beerlula oo mar kastoo na garab taagan intaas kadib waxaa aad iyo aad ugu mahad celinaya allah subxaanahu watacaala ina waafajiyey in aan jimcihii labaad oo ololo nadaafadeed ah ka wadno magaalada beledweyne khaasatan xaafadda buundaweyn qabuurihii doonsubagle oo dadkii lagu duugi jiray inkastoo hadda qabuuraha ay buuxsameen alxamdulilah ilaahay ayaa mahad iska leh ololaha nadaafadeed saakay oo jimcadii labaad ee waxaan bilownay abaarihii lixdii subaxnimo ama labayo tobankii subaxnimo xilligan oo laba saacii bar ahna waan ku jirnaa gebagaba ayay noo tahay ololahaas nadaafadeed sidaa u jeedidbo meeshan waa qabuurihii oo ku aasnaya dadkii reer beledweyne afarta xaafadood laga keeni jiray ayaa lagu aasi jiray qabuurahani waa xoogaa waa iska buuxsameen marka qabuurahan waxaa buux dhaafiyey qashin wadadii loo mari lahay qabuurahan waxaa ka buuxo qashin laga keenay xaafadaha magaalada beledweyne qashinkaas annagana waan fiirsa waynay waa wuxuu ahaa qashin tiro badan isbuucan gudihiisa ayaa soo kormeernay marka waxaan waxaan qaada waynay inaa qabuuraha ku daawano waxaasoo qashin ah xataa qabuuraha qofkii soo siyaaranayo wadadii loo soo siyaaranayo xataa waxaawaaye lama mari karo qashin ayaa dhooban hadday ahaa lahaayeen qashimankan oo isbitaalada laga keeno farmashiyaasha cirbadaha iyo aagadaha iyo waxsaas ah iyo hadday ahaa lahaayeen qashinka xaafadaha laga keeno oo ah xafaayado iyo baca iyo waxyaabo badan ayaa meeshaas ku aragnay qashinkaas oo buux dhaafiyey alxamdulilahi rabbilcaalamiin haddana waxaan joognaa gebagabo insha allahu tacaala maanta meeshaas ayaa xooga saarnay qashinkaas tirada badanne waxaa waaye laba gaari ayaa ku qaadnay ololahaas nadaafadeedne waxaa garab weyn nagu siiyey maayarka magaalada beledweyne oo aan halkan ugu mahad celinayaa insha allahu tacaala waxaan leeyahay qashinka ha soo tuurin wadada ha ku tuurin meelaha muhiimka ha ku tuurin qashinka baabuur ayaa kaa qaadayo baabuurka haddaa waysidne iridaada ayaa ku gubi kartaa god ayaa samaysan kartaa iridaada ku gub waxaa waaye adigaba ma jeclid gurigaada inuu qashin kuu yaallo walaalow ama walaaley ama waalidow ama bulshadeyda reer beledweyne ka waantooba qashinka magaalada yaa lagu soo tuurin jidadka yaa lagu tuurin meelaha muhiimka yaa lagu tuurin hadday ahaa laheyd iyo sidoo kaleeto webiga naftirkiisa xataa yaa yaa lagu tuurin waxaa waaye dad ayaa cabo biyahaas webigaas qashinkana ha laga ilaaliyo magaaladeyna annagaa nadiifsa karno aan nadiifsanno gacmo wadajir ayay ku gooyaane waxaan jeclaan lahayn dhalinyarada afarta xaafadood xataa inayna soo garab istaagaan howshaan howl joogsanaysa maaha sidaa hore ugu sheegnabo waa howl soconayso mar kastoo maalin kastoo jimcaha soconayso nadaafadan ma joogsanayso ilaa iyo qashinkaas aan ka nadiifino magaaladeyna qaar ka mid ah bulshada magaalada beledweyne ku dhaqan ayaa soo dhoweeya ololaha ay sameeyeen ururka dhalinyarada isxilqaan anigoo ah ciyaalka xaafadda buundaweyn waxaa waaye maanta isilqaan shaqo aad iyo aad loogu bagaadiyaa qabatay oo loo baahnay waddada waa la mari waayey wada qashin ur annagoo dhib ku qabno ilaahay dhallinyaradan ilaahay noo keeno oo isilqaan waxaa waaye waa mahadsan yihiin dadkan taageero badana u baahan yihiin hala taageero dhallinyarada ololaha nadaafadeed ayaa qayb weyn ka qaadanaya soo celinta bilicda iyo nadaafadda magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan